mashruucan oo ah wejigii saddexaad ee dhisowka adkeysiga bulshooyinka nugul ee ku noolana deegaanada koonfur galbeed soomaali iyo weliba dahfuraya wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo koonfur galbeed soomaali welibaana ku qeyb galaya wasiirado wasaaradaha xanaanada xoolaha beeraha iyo tamarta kheyraadka biyo iyo madax kudareerta hay-adda n r c a mashruucun yaa intuusa dareera weliba ku faa-iideysado doonee beeraleyda xoolodhaqatada iyo sidii bulshada nugulan taageeri lahaayee si dhalinyar ayay barakaca usuba iyo awurumaga welibana laku fulii doone ilaa iyo siya degmo oo ka tirsan koonfur galbeeda wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo dowlada koonfur galbeed soomaali xuseen maxamed xuseena iyo sharaxaad dheeraadee kubiya muhiimada mashruun usilaya iyo sidii lanku faa-iideysado doonaa yaraynta maaragtay gargaarka baniaadanka maarata humanitarianka sidii loo yareyn lahaa soomaaliya maadaama dhibaatadaas ay dhib weyn ka haysato iyo in la yareeyo barakacyaasha si dadka loogu sameeyo waxyaabo joogto ah oo maaragtay ay ku noloshooda ay kaga hortegi karaan cimiladan isbedelka cimilada oo mar walba mar soo ziyaada dhibaatooyinka ah haysta dalkeena soomaaliya abaaraha barakacyaasha si loo dadka ay u helaan ay kaga hortagaan dhibkaas intuusan soo gaarin ayuu mashruucan qorshihiisuu yahay mashruucan oo qaybtiisa saddexaad maanta halkan aan ku bilowgiisii kikofkiisii aan furayno waxaa weeye waxaa laga fulin doonaa labaatan degmo oo soomaaliya ka mid ah labaatankaas degmo sideed degmo oo ka mid ah waa koonfur galbeed sideeddaas degmo oo kale ah gobolka baay oo diinsoor iyo baydhabo ah gobolka bakool oo ah xudur ceelberde rabdhuure iyo waajid iyo gobolka shabeellada hoose oo ah afgooye iyo wanlaweyn macnaha maadaama mashruucan qiimaha uu ku bixi doono konton iyo toddoba milyan oo lacagta bownka ingiriisiga ah waxay noqon doontaa labaatanka degmo ee soomaaliya lagu felinayo sideed degmo ka mid ah inay noqoto koonfur dowladda koonfur galbeed deegaanadeeda in lagu fulinayo marka wuxuu noo leeyahay ahmiyad gaar ah hadda ka hor ma jiri jirin sidaan oo kale qaybihiisii hore ee mashruuca sababtoo ah ma uusan jirin dowladda inay directly ay ku yeelato korjoogteyn iyo coordination iyo kawarqab badan kuma aysan lahaan jirin laakiin maanta waxaa fursad noo ah mashruucan qaybtan bilaabanaysa in ay maaragtay dowladda ay qayb ka noqonayso coordinationkeeda iyo maaragtay kawarqabkiisa iyo xataa waxaan ka codsannay meelaha loo asteeyey oo gaar ahaan mayl meelahaas inay taan umalayna goobood oo laga fulinayo dowladda koonfur galbeed deegaanadeeda dowladda koonfur galbeed anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo magaca madaxweyne ee madaxweynaha koonfur galbeed oo halkan uga soo jeedinaya oo dowladda koonfur galbeed magaceeda ku hadlaya hay-adaha caalamka waxaan halkan uga soo jeedinaya madaxweyne cabdicasiis lafta galeen anoo afkiisa ku hadlaya iyo dowladdaba in gurmad degdeg a lala soo gaaro ummadaas iyo dhibaatadaas jirta ee ka habsatay biyahaas fatahadda gaar ahaan inta u dhexaysa labada wey gaar ahaan magaalooyinkan hadda aan ugu horreyso degmada baydhabo iyo degmooyinka kale ee deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ah oo maanta dadkii meelay ku noolaadaan iyo waxay ku noolaadaan iyo waxay ka galaan biyahaba aan haysanin ugu dambeyn wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlada koonfur galbeed sandheera mad iftinga iyo usuna ballanqaaday inka wasaarad ahaanga mashruucan ka shaqeeya doonana kaalintiyo sidii lan hirgelii lahaya walaayo dukumenti ee wasaaradda qorsheynta la wadaaga doona ka wasaaradda xanaanada xoolaha haddii unaedna yahaan gudbii doon oo baahada ka saabsan iyo hadda alaarmaguun hada dareer alaarmaguun hada dareer walaahi kajar way fadaan oo emergency ah si hoose wasiirow inay oo si dhabe haddii laydinku howlgalo dee lagna korsheey biyima ku hagradaa hadda markii una dareernaba jidka una maraan kan isin aragteen buundooyinkan han oo hor yaalo marka insha allahu tacaala way gabagabaayay in wada surugnayn dhammaanteen sidii ummaduun una ka badbaadiyey fadn ilaahay yaa badbaadiyi kor laakiin in wada surugnayn mashruucanna si dhabe in ku howlgalneen mashruucun iyo weliba ha ka eedaya xilla magaalada baydhabo iyo ku jaraanga fatahaad saamaytiya bulshada oo hadda xaafado ku barakacenga